diyaargarowka lakajaraa bilo barakaysan ee ramadaanka iyo weliba siwiinlanku dareemaya gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya suuqyada waaweyn ee lakagada waa alaabta iyo baqaashka iyo khudaarta noocyadii shildubanga iyo weliba laku dareemaya mashquul eedan winga waliba hindhooga qowdayana dadiyow eedan fara badan oo walbadan yo shalgadaayaga waxaana ku mid ah ganacsatada gadaasa mooska iyo alaabtaiyo ku hadalenga diyaargarowga bilo barakaysan ee ramadaanka oo fuudahani hayta ciidan ali huseen ali are ilaahiya mahadle mooskan afar biloodkia bilaaway way gadooye ad waqtilikro labaatan iwaldajirosodon iwaldajiro gadahoy mooska sakoriga idbuuyow yalashal are buuyowka usuna gaar ceyu sakorigana usuna kaŋala are moos buuyowka usuna hegalaka gada usuna jir usuna moosbu kenya jira marku soon hoobla deer wayn qaalawayn moosakoriga iyo moosbuya waa qaalnagadaaya sababtoo haddana sanadkan jiilaalka webigana bii male walaa yar hoogaa yar uleesa jira haa uleeskas jira daraadiya moosbuyowka ilaahiya mahadle qaalu magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdullaahi raabe waxaan ka mid ahay odayaasha ku ganacsado ama ganacsatada ku ganacsatada suuqa xamarweyne siiba qudaareyda maasha allah wallaahi xilliga oo rabadaanta waa xilliga aan ku ribayno oo maaragtay aan maaragtay faa'iidada ugu badan aan ka raadsanno xilliyada kaleeto waa iska caadi laakiin xilliga ramadaanta waa xilliyada oo soomaalidu ay si saa'ida ay u isticmaasho qudradda qudaarta noocyadeeda kala duwan sida qaraha muuska tabandhada basasha liindhanaanta iyo qudaarta cagaarka iyo midda qalalanba wallaahi adiga toddobayo labaatan sano soon la galo badeecada aad iyo aaday maaratay u sarakacaysaa taasna waxaa maaratay ay ku adag tahay dadka inta maaratay markaas dhaqaalo haysan ay ku adag tahay inta badanna dadka maacuunta hadda way haystaan laakiin uma baahna tan hadda ay haystaan waxay u baahan yihiin barnaamij kale dheeri ah oo maaragtay markaasi ay guryaha ay ugu talagalaan laakiinse hadda maacuun way haystaan barnaamij kale dheeri ah sida martida oo ziyaadayso afurkii cashadii suxuurtii sidaas darteed waxaa sii ziyaadaya maacuuntii xilliga qudaarta ramadaanka magaala waa xilliga ugu isticmaalka badan tahay dadku macnaha waa sooman yihiin isticmaalka qudaartuna aad buu u badan yahay inkasta oo hadda qudaarta culeys badan lagu hayso oo cariiri badan laga gashay xagga ishaaga beeraha xagga wadada wax badan oo cariiri naga gashay oon hadda marsiin la-nahay